oo markaa kan wax shaqay hadduu dadig yahay dee xaaraan bay ka noqonayaan inay guursadaan ayada aabbayaasheed iyo awowyaalkeediyo wa ummahaatuha islaantan wax shaqsiisay hooyooyinkeed ama xagga nasabka ugu hooye ama ugu ridaaca ugu hooyahay jaddaatuhu ayooyinkii weeye marka hadduu kaa nuugay lab yahay ka xaaraan bay noqonayaan guurkooda maxaa yeelay dee waa ayoyinkii waa hooyadiisii nuugmada hooyooyinkeed weeye oo ayoyin bay u noqonayaan wa awlaaduha ta murdicadaahi ee ilmaha naaska jaksay carruurta ay dhashay min nasabin nasab ugu awlaada iyadoo ay dhashay aw ridaacin ama qaar kaloy sii jaqsiisayna ikhwatu iyo wa akhawaatuhu waxa weeye walaalihiisii labaa iyo walaalihiisii dhadigaa bay noqonayaan ama kuwii nasab ahaan ay u dhashay ama iyadu sii nuujisay wa ikhwatuhaa islaantan jaqsiisay walaalaheed labaa wa akhawaatuha iyo walaalaheedii dhadigaaya ama nasab ama ridaacina akhwaaluhu wa khaalaatuhu waa abtiyaashii iyo habaryadihii wa abuu dillabani buu idhi wa abuu dillabani wa abuu saaxiibulabani dillabani macnaha kan caanaha le islaantan irmaaneeyey aabbihii jadduhu waa awowgii ilmaha awowgii buu noqonayaa wa aquuhu kan islaanta irmaaneeye caanaheeda leh walaalkiina camuhu adeerkii weeye ka naaska jaqay wakadal baaqi inta kale baaqigiina waa sidaas wallabanu caanuhu liman ayay u sugnaadeen nusiba ilayhi loo nisbeeyey waladun ilmo waladkaasoo nasala ay ku yimaadeen bihi bisababihi caanuhu binikaaxin bisababi nikaaxin oo wadin shubhatin laa zinaan maya ee walow nafaahu bilacaanin hadduu ku anfiyo intafa labanu canhu caanuhuna waa ka anfoobayaan waxa uu sheekhu leeyahi caano yacni caanahaasee baa lagu odhan karaa ninkaasaa leh wuxuu sheekhu leeyahi caanuhu waxa iska leh cidda loo nisbeeye ilmaha ay caanuhu daraaddi ku yimaadeen caanaha waxa iska leh cidda loo nisbeeye ilmaha ay caanuhu isaga daraaddi ku yimaadeen wallabanu liman ayay u sugnaadeen caanuhu nusiba ilayhi waladun ilmo loo tiiriyey ilmo ama dee dhicis ba dheh ilmo ama dhicis nazala ay ku yimaadeen ay ku dareereen bihi bisababihi caanuhu nazala allabanu ay ku yimaadeen bihi bisababihi isaga sababtiisa cibaaro yaroo iska fudud waxaad se moodaa inay yar adagtay wallabanu caanuhu liman bay u sugnaadeen oo waa abuu dillabani kacaanaha leh ee la sheegaye radiica aabbaha u noqonaya waa keeba isweydiin leh marka wuxuu leeyahy sheekhu wallabanu caanuhu liman bay u sugnaadeen nusiiba loo tiiriyey ilayhi xaggiisa waladun ilmo loo tiiriyey aw siqdan ama dhicis dhe nazala ay ku dareereen ay ku yimaadeen caanuhu bihi bisababihi binikaaxin dee nikaaxna ay ugu dhasheen ee ilmahaasi nikaaxu ugu yimi aw wadi shubhatin ama wadi shubha ila wadi shubhaha dee ilmaha waa loogu nisbaynayay mar haddii ilmihii loogu nisbay caanina waa loogu nisbaynaya haddii nikaax ilmihii ugu dhasho caanina waa loogu nisbaynaya laa biwadi zina wadigii zinada ahaa ayada islaantii halkaa dee ku caanaysatay ee wax ku dhashay caanaheedaa markaa ninkii loo nisbayn maayo maxaa yeelay dee inantii zinadaabuu guursan karaya baa la leeyahay markaa tii kuwa zinada jaqdayna ayana waa la mid tii uu zinada ku dhalay baaba aynu soo maraynay inuu guursan karo siday culimmada in badan yidhaahdeen walow nafaahu hadduu haddaba ilmahaa loo nisbeeyey bilacaanin buu ku anfiyey licaan ayuu ilmahan iskaga reebay intafa labanu canhu dee caanihiina waa ka hadhayaan markaa mar haddii ilmihiiba ay caanahan ku yimaadeen ba ka licaantamay caanina raacay walow wadiat mankuuxatun mid laqabaa bishubhatin loogu tegey oo wadia inaani baa bishubhatin islaan iska dabagalay fa waladad dabeedna way dhashay falabanu caanihi liman ayay u sugnaadeen laxiqahu lwaladu waladku u haleelo biqayfin uu ku haleelo ow hayrihi ama hayrkii waxau sheekhu leeyahay haddii islaan mankuuxahoo la qabo ayaa bishubhati nin baa islaantiisii mooday oo saasuu ugu tegey oo wadiya inaani imra'atan bishubha ama labaa ee gabadh ismoodsiis ugu wada tegey fa walada dabeed islaantii waa dhashay ilmay dhashay meeshiina caanaa yimi ilmaa sii jaqay ilmaha kale keebaa la odhanaya waa aabihii meeshii ilmihii lafdiisii ee caanahan ku yimaadeen baa la isku haystaa marka wuxuu leeyahay fal labanu caanaha ilmahaa ku yimi liman laxiqahu lwalad ilmahaas unbay daba socdaano kuwa ilmuhu raaco in bay caanuhuna raacayaan oo maxay ku raacayaan imaa biqaa'ifin dee qaa'if oo qaa'ibku de waa ninkaa markaa dadka iyo waxyaqaana ilaahay dhugtaysiiyo xagga dambe inoogu iman doonaan ku raaciyo ayay caanihina raacayeen aw gayrihi ama dee qaa'if kayrkii bay ku raaceenoo dee masalan mid uun bay ka suurtogeli karaan ilmahani inuu ka yimaado oo masalan mid waxaa laga jooga lix bilood dee midna dhowr cishaa laga jooga amaba masalan waxaa laga joogaa bil dee ilmaha waxa la odhanaya markaa kaa lixda bilood laga joogo xilligiisii ayuunbuu raacaya baa la odhanaya saasuu ku kan ku raaci karaa walaa tanqadicu go'i mayso nisbatun labani caanaha nisbadoodu can zawjin ka go'i maysa maata dhintay ow dalaqa ama furay wain daalat ilmuddatu haba dheeraato ow inqadaca ama ha go'o wacad ha soo noqdee ee fa ina kaxad hadday guursato aakhare mid kale oo wawaladad minhu kaana ay u dhasho fal labanu bacda alwilaadati caanuhu dhalmada dabeed lahu isaga ay u sugnaadeen wa qablahaa dhalmada ka horna lil awali kii horay u sugnaadeen in lam yadkul haddaanu soo gelin waqtu duhuuri labani xamli haani uurka labaad ilmihiisu xilligii ay soo daahirayeen haddaanu soo gelin wakadaa waxaa la mid ah in dakala hadduu waktiga soo galo wa fii qawlina lithani ka labaad baa le wa fii qawlina lahumaa labadood baa wada leeyihin buy wuxuu sheekhu leeyahay walaa tanqadicu nisbatu laban caanaha nisbadooda iyo u tiirintooda kama go'ayaan can zawjin maata aw dallaqa mar hadduu ninkii dhintay amaba uu furay caano loo tiirinayaana ma jirto oo mawdkaa ama furiddaa caanihii loo tiirinaya kaga go'i maayaan buu leeyahay ee caanihii isaga ayaa la wayn daalat ilmudda muddadii haba dheeraato hadday islaantii dee iyadoo ilma dhashay uu furo ama uu ka dhintay toban sannadoodnu iska sii irmaanaato uun dee isagunba caanahaa le wayn daalat ilmudda haba dheeraatee aw inqadaca ama caanahaasi haba go-aan wacaadda haba soo noqdaane mar haddaan wax kaloo caanaha lagu lagu lagu xaaleeyo loo weeciyo aan la haynin waa halkii horun bay ka socdaan baa la leeyahy faina kaxad haddaba waxay guursatay intii odaygii ka dhintay ama la furay ayay aakhare mid kala guursatay wawaladad minhu kaa kale xaggiisa ayay ka dhashay dabeed fal labanu haddaba wuxuu leeyahay caanuhu bacda alwilaadati intaa ay dhashay dabe lahu kaa dambey u sugnaadeen ka dambe ayaa leh maxaa yeele caanuhu dee ilmahay raacaan ilmihiina ka dambaa leh caanihiina markaasaa wey wa qablahaa intaanay dhalin iyadoo xataa uur kale inta aanay dhalin caanuhu lil awali ka hore ayay u sugnaadeen oo ilmaha jaqa kii horunbaa loo tirinaya aabba u noqonaya waase goorma in lam yadkul haddaanu soo gelin waqtu duhuuri labani xamli haani uurka labaad ilmihiisu xilligay caanihiisu xilligay muuqanayeen haddaan la gaadhin uurka labaad caanihiisu xilligay muuqanayeen haddaan la gaadhin ayr waxay leedahay asalku waa in caanihi hore un baaqi yihiin wax dooriyaana soomay dekiin wakadaa qiilku wuxuu leey wakadaa in dakala haddii ay soo galay waktigii caanaha labaad muuqanayeenna waa la mid ayana oo labanku kii horun bay noqonay kalabaad yeelan maayo maxaa yeele waxay leeyiin caanahani ilmaha ayaa quutay uurkuma quuto ilmaha markuu dhashay ayuu quutaa ee uurkuma quuto marka bacdimaaba ay socdaan walow xilligii dee ay caanaha kale laguma gaari jiray baade mar hadday socdaan ilmihii horun bay daba socdaan weeye kan caloosha ku jira ma daba socdaan wa fii qawlin lithani qowl waxa uu leeyahay war maya ka labaad baa leh oo xamligaasaa naasikaho dee xukunka kii hore goynayo dhalmadii unbuu la mid noqonaya wa fii qawlin lahumaa qowl wuxuu leeyahay labadood waa wada leeyihiin mar hadday labadii arrimoodba suurtagel yihiin inuu kaa hore ay daba ilmaha hore iyo inay uurkanba labadaba mar hadday suurtagel yihiin de waa sinmayaan markaa labadoodu ha yeeshaan oo dee wixii kale lagu kala reebayo mooyaane ee labadoodu wax wada yeeshaan faslun fi طaryaani الridaaci cala nikax halkana wuxuu sheekhu inoogaga hadlayaa bal nuugmadii oo kusoo darida nikax iyo reer isqaba fasalkan waxa uu sheekhu kaga hadlayaa nuugmadii oo ku timaada nikax iyo bal marka uu guurkii gooyo meherkii xaaladiisu ay noqonaysay taxtahu idaa kaana taxtahu marka ay ninku uu qabo sagiiratun mid yar faardacathaa dabeed ay nuujiso umhu hooyadii oo ukhtuhu ama walaashii ow zawjatun ukhraa ama islaan kale ay nuujiso in fasakha nikaaxuhu nikaaxiisii waa fasakhmayaa walisagiirati tayar waxa ay leedahay nisu mehrihaa meherkeeda barhkii ayay leedahay walow isagana waxa u sugnaaday cala almurdicati taa nuujisay uu ku leeyahay nisu mehri mili meheru mahaal barhkii ayuu ku leeyahay wa fii qowlina kulluhu dhammaantii ayuu ku leeyahay waxau sheekhu leeyahay haddii uu masalan qabay oo ay xaas u ahayd zawjatun sagiira zawjo yar ina yar baa masalan la siiyey oo dee sanad ba jirtay ka soo qaad fa ardacathaa dabeedna waxa nuujisay nuujintii dee u xaaraantinimaynaysay baa umu hooyadii baa naaska shaksiisay aw ukhtuha ama walaashii aw zawjatun ukhra ama islaan kale oo uu leeyahay in fasakha nikaaxuhu nikaaxiisii uu taayar uu qabay wuu fasakhmayaa waanay ka xaaraan noqonaysaa cala alabi maxaa yeelay dee markay hooyadii naaska jaksisay walaashii bay noqotay marka ay walaashii jaksisayna dee inanta abtiga u ahaa bay noqotay markay islaantiisii jaksisayna dee inantiisii ayay noqotay binta zawjatihi zawjadiisa inanteedii ayay noqotay markaa sidaas ayuu nikaaxi ku fasakhmayaa waxay leeyihiin waxa waajibiya xurmo mu'abbada wixii xurmada mu'abadkaa waajibinayey ee is-hortaagayay nikaaxa in lagu bilaabo oo marka horeba uu guntamo waxa kaluu goynayaa sii socodkiisa iyo daa'imiddiisana uu goynayaa markaa waxau sheekhu leeyahay tan yari dee kollay meher bay lahayd meherkeedii siduu noqonayaa walisagiirati nisu mehriha tayari waxay zawjka ku yeelanaysaa meherkeeda barhkeeda ayay ku yeelanaysaa maxaa yeelay kala taggani dee horta qabla dukhuul buu dhacay oo kala tagguna hadduu qabla dukhuul yahay iyada sababteedana aanu ku imanin dee meherka wuu kala barhayay sidii dalaaqa oo kale iyadoo qabla dukhuulaha haddii gabadha la furo meherkeeda barhkeeda ayaa waajibayay tanna wuxuu kala tagani ku yimi iyadoon anay is arag weliba wax sababteedaana kumu imanin walow cala almurdicati nisu meher mithal waxaa kaluu leeyahay tan jaksiisay ma waxa ay yeela uu ku yeelanayaa zawjkii nisu meher mil meherumahaal niskii ayuu ku yeelanayaa meherumahaal niskii ayuu ku yeelanayaa intanuu ayada gabadha u magdhaba yar ee uu siiyey ayuu ku yeelanayaa tii naaska jaksiisay maxaa yeelay dee ayada ayaa ka tegsiisay nikaaxiisii waana niskii uu magdhabayey isagu uu tasakiiradaa siinayey ayuunbaa isagana u waajibaya marka waxay leeyihiin wixii u waajibayey wixii ku waajibay unbaa loo egay isaga isaga kumay waajibin nisulmaharsu kuma waajibin isna waxa ugu waajibay tii kale ee ka tegsiisay nisulmahar baa ugu waajibay wa fii qowli kullu qowl wuxuu leeyahay maya dhammaantii ayaa ugu wada waajibaya dhammaantii ayuu islaantan daba ku wada yeelanaya waayo islaantii de isaga ayaa ka tegsiyey islaanta budcigeedaasina bedel buu leeyahay bedelkaasina waa meer walow radacad hadday haddaba nuugta buu ihi mid yari min naa'imatin mid hurda falaa gurma hortu wax magdhow ma jira walaa mahra meherna lilmurtada lilmurtadacati taa markaa jaqdayna meher ma laha waxau sheekhu leeyahay haddii ay mid yar oo masala xaas u ahayd ayaa iska soo gurguuratayoo dee mid weyn oo uu qabay ayay naaskeedii shaqday min kabiirati naa'ima mid weyn oo u qabay bay naaskeedii shaqday falaa qurma hortu tanay naaskeeda shaqday magdhow laguma leh dee iyadu waxba may samayna waa iska huruday walaa mahra lilmurtadica tan wax shaqday nikaaxeeda saa ku fasakmaynaa iyaduna meher ma laho oo dee waxaa nikaaxeeda fasakhay baa iyadaa la timi marka meherkeediina iyadana saasuu ku dhacayaa walow kaana haddii uu ahaan hadduu walow kaana haddii ay taxtahu isagaa hoostiisa oo bimacnaa u qaba kabiiratun iyo wasagiiratun mid weyn iyo mid yar ayuu qabay fa ardacat umulkabiirati tii weynayd hooyadeed baa asagiirata nuujisay in fasakhat isagiiratu waa fasakmaysaa wakada alkabiiratuna waa laba filad haray haddaan qabanno walow waxa u sugnaa nikaaxu man sha'a minhumaa ta uu doonay inuu ayaga guursado wa xukmu mahri sagiirati iyo wa taqriimihi almurdica inuu ka magdhabanayo tanuujisayna maa sabaqa wixii inoo soo horumaray ayaa ku sugan wakadal kabiiratuna waa labad in lam takun mawduucatan haddaanay ahayn fain kaanat mawducatan mid ay sarkeen haddii ay tahay falahu waxa u sugnaaday cala lmurdicati tanuujisay mehru milin bay leedahay fil adareedaan qaban waxau sheekhu leeyahay laba islaamood buu lahaa ninkani walow kaana taxtahu zawjataan kabiira wa sagiira mid weyn iyo mid yar fa ardacat umulkabiira asagiira tii weynayd hooyadeed baa waxay jaqsisay tii yarayd in fasakhat isagiiratu nikaaxu sagiirati hortuu taa yar nikaaxeedii wuu fasakhmayaa oo muxuu ku fasakhmayaa dee ta weyn ayay walaasheed noqotay mar hadday hooyadeed naaskeedii jaqday tii weyneed walaalay noqdeen dee laba walaalan lama wada guursan karo wakada alkabiiratu ta weynena waa fasakhmaysaa fil adhari haddaan qabno dee ta yar walaasheed bay noqotay iyana labadiiba halkaa ku socdaan marka adharka muqaabilkiisu wuxuu leeyahay ma infisaakhu tayar unbuu ku gaar yahay maxaa yeelay dee jamacu ayada ayuu ku xasiluu ku yimi sida isagoo mid hore qaba oo walaal hadduu to kale aanu meher kuu qabanaynin ayuunbay ka dhigan tahay buu leeyahay laakiin qowlka adarka haddaynu ku soconno low nikaaxu man shaa minhumaa inuu gaar ahaan miduu doono markay fasakhmaan u guursaa buu leeyahay maxaa yeele waa laba walaalaadoo waxaa xaaraan tahay waa kulmintooda uun ee markay nikaaxoodii fasakhmo markaa tuu doonuu guursan karaa wa xukmu meheri sakiirati haddaba tayar meherkeedii xukunkiisu iyo wa taqriimihi lmurdica magdhowgiisa uu zawjka ka magdhabayay tii nuujisay oo hooyada taweyna maa sabaqa wixii inoo soo horumaray ayaa ku sugan oo masalan dee tayari nisulmahar bay yeelan isna hooyadaa taweyne nuujisay nisulmahar masel ayuu ku yeelanayaa qiilna wuxuu leeyay kulluhu oo khilaafkii horun baa ku jira wakada alkabiirana waa la mid taweyni in lam takun mawduucatan haddaanay is aragi qabla dukhuulo ay tahay ayadana waa la midoo waxay isaga ku leedahay nisulmahar bay ku leedahay isaguna hooyadeed nisulmahar ayuu ku leeyahay waa iyada siiyey nisulmaharku ayada siiyey buu hooyadeed ku leeyahay fa in kaanat mawduucatan haddaba taweyni hadday mawduuca tahay nikaaxeedina saa ku fasakmay falahu cala almurdicati tii nuujisay wuxuu ku leeyahay mahru mil fi adhar ilain ayada mehru mahaal baa u wada waajibay waa tan mawduucada noqotay tii kabiirada ahayd isagiina tii nuujisay ee hooyadeed ahayd wuxuu ku leeyahay mehru mahaal dhan sidii dee inanteedaba meherkeedii oo dhammaystiran u waajibay inanteedana dee ayadaa tagsiisay walow ardacad hadday nuujisay haddaba bintulkabiirati tii weynay inanteediibaa asagiirata nuujisay xarumat ilkabiiratu tawayne xaramaynuun abadan waligeen wakada sagiiratuna waa la mid in kaanat ilkabiira mawduuca hadday tahay waxau sheekhu leeyahay haddii ay laba islaamood buu lahaayo mid yar iyo mid weyn taweyn baaba dee ayana dad waaweyn sii lahayd markaa taweyne inan ay dhashay ayaa sagiirata tii yar idnaaska jaqsiisay xurimat ilkabiiratu abadan hortuu ta kabiirada ahi taweyne ee inanteedu wax jaqsiisay weligeed ba waa xaaraantinimoonaysaayoo xaggay ka xaaraantinimooysaa dee jaddat imra'atii bay noqonaysaa islaantiisa ayaydeed tanuu qabay markaa ayaydeed ayay noqonaysaa ila inanteedii baa naaska jaqsiisay wakada sagiiratu tayarina waa la mid oo iyana aabid ahaan way u xaaraantinimooysaa in kaanat ilkabiiratu mawduucatan hadday tan weyn ay is arkeen oo iyana rabiibay dee noqonaysaa iyaduna rabiba ayay noqonaysaa oo ayada iyo dee inanteedu waa isku xugunuun mar haddii ay ta weyne mawduuca u ahayd ay is arkeen taa dabeedna ay is arkeen inanteeda ay jaqsiisay iyaduna way xaaraantinimoobi oo rabiiba ayay noqonaysa haddaanay mawduuca inanta sagiirada ahi ma xaaraantinimoobayso walow kaana hadduu yahay taxtahu isagoo hoostiisuu qabo sagiiratun mid yar fa allaqaha markaasuu furay faardacadha waxaa nuujisay imra'atun haween saarad waxay noqon umma imra'atii bay noqon ee walow nakaxad hadday guursato muطallaqatuu tuu furay ayaa sagiiran guursatay wa ardacatu bilabanihi canihiisi bay nuujisay xarumat cala lmuطalliqina way ka xalaan noqon wa sagiirina way ka xalaan noqon abadan weligeed waxaasuu sheekhu dabadiisu geli waxau sheekhu leeyahay haddii ay uu qabo yani zawja ayuu qabay sagiiro ah walow kaana taxtahu sagiira mid yar ayuu qabay misle sanad iyo meelahaaba ka soo qaajirtay faallaqahaa waa furay dabeed faardacathaa imra'atun islaan kalaa dabeedna naaska jaqsiisay saarad waxay noqon islaanta kale naaska jaksiya umma imra'atihi dee gabadhiisa hooyadeed bay noqonaysaa ilan waa xaaskiisii ayay naaska jaksiisayeen marka abid ahaan ayada dee xaraan ayay uga noqonaysaa masalada kalena wuxuu leeyay walow nakaxad mudallaqatu miduu furay islaanu furay baa sagiiran mid yar bay guursatay mid yaroo dee sanad ba jiray kasoo qaad ninkaa horena dee weli way kasii irmaantay wa ardacatu bilabanihi caanihiisii ay kaa kala timay jaksiisa xarumat cala lmualliqi hortu ka furay xaaraan bay ka noqon oo say xaaraan uga noqonaysaa dee zawjata ibnihi bay noqon zawjata ila waa tan caanihiisii bay jaksiisa kan ay kana ayaa inankiisii noqday kan inankiisii noqdayna dee ayadaa iyadaa xaas u ahaydoo guursatay marka hore markaa mualliqa waxay xaaraan uga noqonaysaa zawjata ibnihi bay noqotay wasagiiri abadan ka yarna xaaraan bay ka noqonoo dee ama hooyadii bay noqon ama zawjata abihi bay noqon haddii masala caanaa cid kale ay lahaydna zawjata abihi bay noqonaysaa haddii caanihiisii un ay ahaana dee iyadoo ama hooyadiiba ama zawjata abihi bay noqonaysaa walow zawaja hadduu guuriyo umma waladihi ayuu cabdahu sagiiru guuriyo fa ardacathu labana sayidi ayay nuujisay xarumat calayhi way ka xaraan noqon yihin wacala sayidiba waxau sheekhu leeyahay ninkan umuwaladuu lahaa islaanu ka ilma dhashray islaantii unbaa addoon yar yar yaroo aan labadii sanaba gaadhin ayuu u guuriyey dee waaba kaa qayliyeyoo fa ardacatu weyn jaqsiisay daba labana sayidi sayidka caanihi ay kala timi ayay jaqsiisay xarumad calayhi addoonka horta yar way ka xaraan noqon dee waa hooyadii dhinac waa ka hooyadii waa tan shaksi dhinacna waa ka mawduucatu abiihi oo dee waa kii ka ilmo dhashay wacala sayidi sayidkana xaaraan bay ka noqon oo dee zawjata ibnihi bay noqonaysaa inankii caanihiisa jaqay bay aya iyo caqdi ugu xidhnaa walow ardacad hadday nuujiso mawduu'athu lama tii mawduucadiisa ahaydee addoonta ahayd baa sagiiratan taxtahu mid yar oo sayidku qabe ayay nuujisay bilabanihi caanihiisa ow labana hayrihi ama caano cid kale ay leeyihiin xarumataa calayhi sayidka xaaraan ayay ka noqonayaan waxau sheekhu leeyahay haddii masalan addoon mawduucahoo dee ay is arkeen oo furaash u ahayd ayaa waxay nuujisay zawjatan sagiira mid yaroo taxdaw sayidku uu qabay bilabanihi caanihiisii ayay nuujisay aw labana hayrihi ama masalan sayidka dabadibay nin kale guursato caano nin kale ayay nuujisay xarumataa addoontaa mawduucadee hore iyo tan sakiiradii calayhi cala sayidi xaaraan bay ka noqonayaan maxaa yeelay ta hore maxay noqonaysaa dee uma zawjatii bay noqonaysaa ila zawjadiisi waa tan jaksiise sakiiraduna maxay noqon bintahu bay noqon hadday caanihiisii jaqdo hadday labana hayrihii jaqdana binta mawduucatii bay noqonaysaa waaya walow kaana taxtahu sagiiratun iyo wa kabiiratun mid yar iyo mid weyn buu qabay fa ardacathaa tii weyneed baa tii yarayd nuujisay in fasakata labadoodu waa fasakmaya wa xaruma tii kabiiratu abadan weligeedba xaaraan ayay noqon tii weyneed wakada sagiiratuna waa la mid in kaana alirdaacu bilabanihi hadduu yahay wa ilaa haddii kale fa rabiibatun bay noqon waxau sheekhu leeyahay haddii uu ninku qabo sagiira wa kabiira islaan weyn iyo islaan yar fa ardacathaa tii weynaydunbaa tii yarayd shaksiisay in fasakhataa hortuu labadaba nikaaxoodii waa fasakmayaa maxaa yeelay tii yarayd waxay dee u noqotay binta lilkabiira tii weynayd bay inanteedii noqotay dee in la jamciyaano ma bannaana wa xarumat ilkabiiratu abadan ta kabiiradii weligeedba xaaraan ayay noqotay oo dee uma zawjatii bay noqotay islaantiisa hooyadeed wakada sagiiratuna waa la mid ta yari in kaana irdaacu bilabani haddii caanihiisii ay jaqsiisay ta yarina xaaraan bay noqon oo dee inantiisii bay noqotay wa ilaa haddii kaloona caanihiisii jaqinna ee cid kale caanihiisa farabiibatun rabiiba ayay noqonaysaa xaaraankaa hadduu islaanta la aqalgalay haddii kalena ma xaaraan noqonayso walow kaana taxtahu kabiiratun mid weyn iyo wa alaau sakaa'ira saddex yar yar ayuu qay fa ardacathunna macan saddexdiiba waa lagu ibtileeyey mar bay wada jaksiisay xarumat abadan abid ahaan xaran ayay u noqon wakada sakaa'iruna waa lamid inay ardacathunna hadday nuujisay bilabanihi aw labana hayrihi waya mawduucatun iyadoo ah wa ilaa haddii kale oo aanay iyadu bimacnaa aanay ahal caanuhu aanay ahayn mawduu'ana aanay u ahayn fa in ardacathunna haddii ay nuujisay macan mar ayay wada nuujisay biijaarihinna waxay ku qulaamisay alkhaamisata tii shanaad in fasakhna way fasakhmayaan walaa yaxrumna mu'abbadan abid ahaanna u xaraan noqon maayaan oo murataban bay u jaqsiisay lam yaxrumna xaraan noqon maayo watanfasikhu lulaa iyo wahaaliatu way fasakhmi watanfasikhu haaniyatuna biirdaaci haaliati ta saddexaad nuujinteeda ayay ku xaaraantinimabaysa waxau sheekhu leeyahay nin baa wuxuu qabay kabiira waalaaa sakaa'ir mid weyn iyo iyo saddex yaryar fa ardacathunna macan saddexdiiba mar un bay wada jaqsiisay oo dee mise waa lagu wada qulaami xarumat ilkabiiratu abadan hortuu ta weyne xaaraan bay noqonoo dee waxay noqotay umma zawjaati xasayskiisa saddexdaa dee iyada hooyo noqotay wakada sakaa'iru kuwa yaryarna xaaraan bay noqon in ardacathunna bilabani haddii canihiisii nuujisay maxay noqonayayna dee saddexdiisii hablood bay noqonayaan aw labana hayrihi hadday caano cid kale leeyihiin guursaday wahiya mawduuca iyana mawduuca ay tahay oo is arkeen xaaraan bay noqonaysaayo dee zawjadiisii uu la aqalgalay hablaheedii bay noqonaysaa zawjadiisii uu la aqalgalay hooyad hablaheedii bay noqonayaan wa ilaa haddii kale buuhi macnaa caanaha isagu male ayana mawduuca maaha caanihii ma lahoo dee banaadsaa ku noqon maayaan mawduucana sidaa uma ahoo rabiibo ka noqon maayaan fa in ardacathunna macan hadday mar wada nuujisay oo sideebaa lagu suuraysan karaa inay shan saddexdaba mar wada jaqsiiso biijaarihinna alkhaamisa alradca alkhaamisa yacnii nuugmadii shanaad ayay mar wada mar lagu wada qulaamay intay afartii u dhammaysay saddexdoodaba ayuunbay tii shanaadna mar qura un sidaa ogaga shubay hunguriga marka waa macan baa la odhan karaa mar bay wada jaqsiisay in fasakhna way fasakhmayaan nikaaxooda laba sababood bay ku fasakhmayaan miduna horta ayagii walaalay noqdeen oo dee waa kuwa naaska wada jaqay aaniyan dee hooyadoodna nikaax bay kula kulmeen hooyadoodna nikaax bay kula ayana akhwaad bay noqdeen walaa yaxrumna muaabadan laakiin kuwa yaryari abid ahaan iyagu u xaaraantinimoobi maayaan kuwa yaryari abid ahaan u xaaraantinimoobi maayaan hooyadood baan lala aqalgelin kaan inuu midba u doono iyagoon isagoon jamcinaynin uu dib usoo guursadaa buu leeyahy ow ardacathunna murataban haddaba hadday u nuujiso si kala dambaysaa lam yaxrumna horta iyagu abid ahaan u xaaraantinimoobi maayo watanfasikhu lulaa ta hore nikaaxeedu uu fasakhmayaa ta hore markay nuujiso nikaaxeedu waa fasakhmayaa maxaa yeelay dee iyadiiyo hooyadeed baa nikaax ku kulmay iyadiiyo hooyadeed baa nikaaxii ku kulmay wahaaliatto saddexaadna waxay ku fasakhmaysaa iyana way fasakhmaysaa oo talabaad ta saddexaad waxay ku talabaad ayay ukhta u noqonaysaa talabaad bay ukhta u noqonaysaa wa tanfasiku haaniyatu talabaadna waxay ku fasakhmaysaa biirdaaci haaliati ta saddexaad nuujinteeda oo iyaguna markaa laba uktay noqonayaan iyaguna laba uktay noqonayaan wuxuu ihi ta hore way fasakhmaysaa nuujinteeda ayay ku fasakhmaysaa maxaa yeelay iyadii hooyadeed baa dee ku kulmay nikaax ta saddexaadna waxay ku fasakhmaysaa marka la nuujiyo oo ayana talabaad ayay dee nikaaxiisa ku baaqiga ah ayay ayana la kulmaysaa wa tanfasiku haaniya talabaadna waxay ku fasakhmaysaa biirdaaci haalia ta saddexaad marka la nuujiyo ayay ku fasakhmaysaa iyanoo liannahumaa saarataa uktayni laba walaalaa ayay noqdeen wa fii qawlin laa yanfasik qowl wuxuu leeyahay nikaaxa talabaad ma fasakhmayo ee wuxuu infisaaqu ku gaar yahay unta saddexaad maxaa yeelay jamcintu dee ayada ta saddexaad buu ku xasilay ee ta hore dee ayada kuma xasilin wayajri waa ku dureerayaan alqowlaani labadan qowl fii man qof bay ku dureerayaan taxta u hoostiya sagiirataani ay yihiin ardacatuma ay nuujisay ajnabiyatun murataban si murataba ay u nuujisay an yanfasikaani miyay fasakhmayaan ama taaniyatu mise talabaad baa fasakhmaysaa waxau sheekhu leeyahay labadan qowl waxay ku dureerayaan ninka qaba laba islaamood oo yaryar dabeedna mid ajnabi murataba ay u nuujisay tii hore ay shaksiyay haddana tii labaad ay shaksisay ayanfasikhaan labadiiba miyay fasakhmayaan ami taaniyatu mise ta labaad unbaa fasakh ku gaar yahay adharku waxa weeye inay labadoodiiba wada fasakhmayaan labadoodiiba inay wada fasakhmayaan weeye muqaadil adharkuna wuxuu leeyahay maya waxa inooga hadlayaa ribaacii oo la qirto iyo isagoo la isku khilaafo qaala idaa qaala markuu yidhaahdo hindun bintii weeye aw uktii weeye biridaacin aw qaalad waxay tidhi huwa akii weeye xaruma waxa xaaraana tanaakuxuhumaa inay isguursaan waa xaaraan ee walow qaala hadduu ay yidhahdeen zawjaani laba isqabaa baynanaa ridaacun muxaramun muxarimun furiqa baynahuma waa la kala geen wasaqada waana dhacaya almusamaa wixii laga magacaabay wawajaba mahru mislin baa waajibay in wadiya hadduu u tegey waxau sheekhu leeyahy nin baa yidhi hindun inanta hinda la yidhaahdaa bintii waa inantaydo anaa dhalay aw uktii buu ihi waa walaashay biridaa yacni nuug maan ku dhalay ama ay walaashay ku tahay ama iyadii baa tidhi huwa ninkaa hebel la yidhaahdaa akhii waa walaalkay waana wax suurtagal ah xarumatana ku xuma inay isguursadaan waa xaaraano mid walba dee iqraarkiisa ayaa loo qabanaya welibana waxaa laga maarmaana wuxuu dee inuu suurtagel yahay markuu leeyahay heblaayo waa inantaydii dee isagoo toban jira haddii mid lixdan jira yidhahdo waa inantaydii waa inay suurtagal tahay baa la leeyahay walow qaala zawjaan laba isqabaa waxay yidhahdeen baynanaa ridaacun muxarim waxa dhexdayada ah ridaacii uu xaaraantinimaynaya dee shuruudda laga helay furiqa bayna waa la kala kaxaynu kaleeriyun baa la odhan wasaqada almusamaa wixii la magacaabayna waa dhacaya wawajaba waxaana waajiye mahru mislin baa wajiye in wadia hadduu islaantan ay is arkeen haddii aanay marka aanu u tegin dee waxba waajibi maayaan wain iddacaa ridaacan hadduu sheegtay ridaacan faangarada iyana ay diiday in fasakha nikaaxi wuu fasakhi walahaa waxa u sugnaaday almusamaa in wadiya wailaa haddii kale fanisfuba usugnaaday waxau sheeku leeyay ninkii baa yidhi islaantan aanu isqabno naas baanu wada nugnay muxarima faankarad isaas waay waxba kama jiraan maanaan wada noogin in fasaqa nikax horta uu fasaqnaya waa la kala kaxayn isaga qawlkiisa loo qaban walahal musamaa wixii la magacaabay meher loo magacaabay baa iyadii leedahay in wadiya hadday is arkeen maxay yila dukuulkaas wixii la magacaabay ku sugnaaday wa ilaa haddii kalona is aragna fa nisbuhu dee kala badh ayay yeelanaysaayoo kala tagiibaa xaggiisa ka yimi wain iddacathu haddii ay sheegato zawjadii ayaa sheegatay ridaci faankara isna waa diiday sudiqa biyamiinihi ayaa lagu kala ayaa loogu rumayn in zuwijad biridaha haddii loo guriyo wailaa haddii kale falasaxu tasdiiquha in iyada loo rumaynayo wey waa mahru milna waa waajibay in wadiic wailaa haddii kale falaa shaya allah waxba male wuxuu sheekhu leeyahay hadday islaantii sheegatoy tidhaahdo ninkan naas baan wada nugin aan isqabno faankara ninkani wuxu waxba kama jiraane waxay ku tagtaa unbay doonaysaa sudiqa biyamiinihi isagun baa dhaartiisa loogu rumaynoo la odhan ma wallaahi ba inayda naas wada nuugin waase goormay in zuwijad waa haddii la guuriyey biridaha ayada raallihansheeda haddii lagu guuriyey oo masalan ayadu markii hore ay tidhi ninkan waanu isogolay ama ninkan halay guuriye hadday tidhi weeye wa ilaa haddii kalena raallihansheeda lagu guurinna masalan weli mujbire baa guuriyey aabaheedu ba iska guuriyey uun sianaanay sheegatay fal asaxu tasdiiquha iyadaa dhaarteeda loogu rumayn oo la odhan un dhaaro walahaa waxay labada masaleba yeelanaysaa mehru mili mehru mahaal ba yeelan wadia ah hadduu u tegey wailaa haddii kale inu tegina falaashayaal haddee midhba ma leh wa yuxallafu waxaa la dhaarinayaa munkiru radaacin calaa nafyi cilmihi baa lagu dharin wa muddacihi ka sheeganayana calaa batin baa lagu dhaarin waxau sheekhu yidhi ridaaca ka inkirsan ama gabadhaada ama ninka ha ahaadee ka diidan waxaa lagu dhaaranaya calaa nafyi cilmi wallaahi inaanan ogeyn inaanu naas wada shaqnay ayuu ninkiiyo gabadhiba odhan maxaa yeelay dee ficil khayr buu anfinayaa ficil khayr haddii la anfinayana bati waxaa lagu dhaartaa nafyulcilmi welibana dee markan la nafyinayana wax yaroon waxbaba ogeyn buu ahaa markaa inaanan nuugin odhan maayo inaanan ogeyn inaan nuugay buu odhanaya ilan maba ogaan kara inuu nuugayo wax yar buu ahay wa muddacihii ka sheeganayana waxaa lagu dhaarinayaa calaa batin waa ficil hayr o ibaat wallaahi inaan nuugay bu odhanaya culamada qaarna waxay leeyn mena filcilmi baa lagu dhaaray wa yahbutu waa sugnaanayaa bishahaadati rajulayni aw rajulin waimra'atayni wa biarbici niswatinna wuu ku sugnaa waliqraaru bihi qirashadiisa sharduhu rajulaani waa laba nin waxau sheekhu leeyahay ridac wuxuu kale ku sugmaa bishahaadati rajulayn laba nin hadday ka markhaati kacaan in labadaa ruux ay naas wada nuugeen waa la aqbalaya aw rajul wa imraataan nin iyo laba imraatain nin iyo laba dumara maxaa yeelay dee wixii dumarka gaarkaa la aqbalayo hadday rag kula jiraan waa la aqbalaya wa biarbici niswa afar dumara haddii ay ayana ka markhaati kacaanna waa la aqbalaya maxaa yeelay dumarka ayaa daynta badan daalacdo waa sidii dhalmada oo kale waliqraaru bihi qirashada ridaaca la qirtana sharduhu rajulaan shardigiisu waa laba nin keyrkood kuma sugnaanayo maxaa yale ragga ayaa dee haaliban daalacda wa tuqbalu waa la aqbalaya shahaadatu lmurdicati tanaaska jaqisay markhaatigeeda waa la aqbalay in lam tatlub ujratan haddaanay wax mushqaayada doonin walaa dakarad ficlahaa falkeedana aanay sheegin wakadaa in dakarad hadday sheegtana waa lamida faqaala tila ardactu waa nujiyey falaa saxib wuxuu sheekhu leeyahay gabadhii mubdicada ahayd markhaatigeeda waa la aqbali dee markay afarka saddex kale ay la qirayso wey ama gabadh kale iyo nin markay la qirayso waa la aqbalayaa waase goorma in lam tadulbu jiray haddaanay mushqaayo doonaynin hadday reer isqaba u timaado oy tidhahda naaskaan idin jaqsiye mushqaayadii keena de waxaa leeyahy mushqaayad bay u socotaaye wax kale uma jeedo walaa dikru ficlihaa falkeeda inay sheegtaana in lam tadul walaa dakara walaa dakarad aanay sheegina ficlaha falkeed anaa jaqsiyana aanay odhan ee ay tidhaha ridaac muxarama ayaa dhexdooda ah hayla shahaadada nafci iyo nafcina kuma soo jeedinayso dararna kuma deefinayso wakadaa in dakarad hadday falkeeda sheegto oo tidhahda ardactuhu waa nuujiyeyna iyana waa lama fila saxiix haddaan qabanno walaa saxu asaxu annahu laa yakfi kuma filla baynahumaa ridaacun muxarimun bale yejibu waxa waajiba dikru waqtin iyo wacadadin iyo wa wusuuli labani caanuhu inay gaareen jawfahu calooshiisa wa yucrafu dalika kaana waxaa lagu garan bimushaahadati xalabin lisib dee iyadoo la arkayo waijaarin iyo kuqulaamin wasdi wasdiraadin iyo liqliqid aw qaraa'ina ama qariinooyin kale kailtixaami kailtiqaami thadyin waa naasi oo afka u ku hayo wamasiyo isagoo muudsanaya wa xarakati xalqihi iyo hungurigiisoo dhaqdhaqaaqaya bitajarucin dee waxa weeye kakabashadii iyo wasdirdaadin wasdiraadin yacni liqidii bacda cilmihi intuu ogaa dabadeed ana biannahaa iyadoo labunu inay caano leedahay waxau sheekhu leeyahay marka ridaac laga markhaati kacayo kuma filla baynahumaa ridaacun muxarim in la yidhaahdaa kuma filla hayla madaahibtiiba hadday isku khilaafsan ee waxa waajiba dikru waktin waktiga ridaacu dhacay in la sheegoo la yidhaha ilmahaasoo aan laba sano gaadhin gabadhaasina ay sagaal jir ka weyn tahay wacadadiin in la sheegoo la yidhaha shan jeer oo mutafariqaada ayay nuujisay wa wusuuli labanan jawfaho caanahaasina calooshiisa ay gaadheen sidaa waynu idhaha qofka ridaaca ka markhaati kacaya hadda waxay isweydiin laha caanuhu inay calooshiisa gaadheen dee muxuu qofku ka arkayaa iyo inay meelhan dhexe istaageen wayucrafu daalika buu leeyahay caanihii inay caloosha tegeen waxaa lagu garanayaa bimushaahadati xalabin dee lisid xalabin macnaha dee caanihii ayuu arkayaaba ma lisidii waijaarin lisid ayuu arkayaa markaa la lisayo waijaarin iyo ku qulaamin caanihii iyadoo bidmaxayloo laga lisayo deetana lagu qulaamiyey wasdirdaadin iyo caanihio markaas dee uu liqo oo aw qaraa'ina ama qariinooyin kaloo ku tusinaya inay caanihii caloosha gaadheen waa maxay kaltiqaami sadyin dee naaskiiba afka ku hayaaba wa masihi iyo isagoo muudsanaya wa xarakati xalqi iyo hungurigiisoo dhaqdhaqaaqaya bitajarucin dee waa liqidii iyo wasdirdaadin isdhaafintii markaa tajarucuna waxaa la yidhaha hadiyo gola tajaraca waa markuu marmar loo liqaa la yidhaha isdir isdiraadkuna waxa weeye masalan marka uu mar wada liqo ayaa la yidhaahdaa jug mar qurha ka wada siiy markana waa kakabashada ha markaa waxaa lagu garanayaa abule canaas inay galeen dee wuxuu arkayaa bimushaahadati xalabin iyo weyjaarin markii la lisayey ee markaa lagu qulaaminayey wasdiraadin iyo markay dee uu sii jik juka siinayey aw qaraa'ino ama qariinooyin kale oo kaltiqaami thadyin dee naaskiiba afa ku hayaaba wamasi waanu muudsanaya wa xarakati xalqihi hungurigiisii oo dhaqdhaqaaqaya bitajarucinka kabashadii iyo wasdiraadin dee liqidii marka qudhahay bacda cilmihi intuu weliba ogaaday kan shaahidkii biannahaa labunun inay caano leedahay inay caano leedahay haddii kaloona ogeyn inay caano leedahay ka inuu canduuf liqayaba ama cunaha iska dhaqdhaqaajinayo muxuu ka ogaan karaa kitaabu nafaqaati waxaa nafaqooyinka la yidhaha ayuu kitaab yahay markaa nafaqaad oo jamcu nafaqa oo min alinfaaqi ayaa laga keenay oo waxsiintii iyo bixintii markaa waa dhowr noocoo sidaa daraaddeed ayuu sheekhu u jamciyey marka hore waxaa loo kala qaadaa laba qaybood nafaqofka ku waajibtay oo ugu waajibtay nafdiisa marka uu karo weliba inuu cidda kaleo dhan ka hormariyo ayaa guudkiisa saaran hade rasuulku sala allahu alay sl wuxu uhi ibda' binafsika uma biman tacuul waxaad kaga bilowdaa naftaada naftaada waxaad ku xigsiisaa cidda aada nafaqaynayso ad waxsiinayso taasi waa nafaqo waa nafaqo qofka ku waajibtay oo nafdiisana ugu waajibtay midna waa nafaqa tajibu cala alinsaani ligayrihi isagay ku waajibtay laakiin cid kale ayaa la siinayaa o leh asbaabta nafaqadaa qofka ku waajibtay cidda kale leedahay sababaheeduna waa saddex annikaax walqaraaba walmilk waa guur nafaqo wuu keenaa qaraabaduna way keentaa milkina wuu keenaa iyo lahaansho qofku waxaan leeyahay markaa markay guurka tahay iyo markay milkiga tahay dee waxay u waajibaanuun xaaska iyo kaa addoonkaa ayay waajibaanuu leeyahay ninka qaba iyo sayidka ayay ugu waajibaan laakiin ayaga waxba kuma waajibayaanoo kan kale waxba ugu waajibi maayaan laakiin markay nafaqadu ta qaraabada tahay labadaa qaraabada mid walba ka kale ayay ugu waajibaysaa oo mid waliba ka kale badh ayuu u yahay kolba kii waxaya ka kalena u baahan yahay ayay ku waajibaysaa calaa muusirin ninkii hodanka ahaa lisawjatihi xaaskiisii waxa ugu waajibay kulla yawmin maalin la arko muddaa طacaamin cunto labadeed sacab wa mucsirin kii caydh ahaana muddun ayaa lagu leeyahy wa mutawasiطin kii dhexdhexaadka ahaana muddun iyo wa nisfun baa lagu leeyahay walmuddu mudkuna mi'atun wa halaaatun wa sabcuuna dirhaman waa boqol iyo sagaal iyo toddobaatan dirham xagga miisaan ahaan wa hulusu dirhamin qultu waxaa li nawaawi haddaanay al asaxu mi'atun wayxidaa wa sabcuuna waa boqol iyo koob iyo toddobaatan wa halaaatu asbaaci dirhamin iyo dirham toddoba loo qaybiyey saddexdii wallahu aclam sheekhu saddexdii nafaqe aynu sheegnay wuxuu inoogu soo horraysiiyey nafaqadii ku waajibaysay nikaaxa daraaddii ee zawjada u waajibaysay maxaa yeelay iyadu way ka xoog badan tahay nafaqooyinka kale siday uga xoog badan tahayna waxa weeye iyadu waa mucaawada baa la yidhi nafaqadaasi waa mid wax laysku weydaarsanayo oo waxay u waajibtaa gabadhii markay nafdeedii ninkan u dhiibtay ee uu ku raaxaysanayey ayaa iyana loogu waajibiyey nafaqo marka waa wax la kala iibsanayo oo laysku bedelanayo xataa haddii waktigu uu tago ka dhici maysee waa dayn qofka lagu leeyahay waxaana waa sala aayaadka alla leeyahay wacala almawluudi lahu risquhunna wakiswatuna bilmacruuf ka loo dhalay waxaa guudkiisa ahaaday risiqooda iyo aradbeelkooda si wanaagsan waxaa kaloo rasuulku sala la alay sl ittaqu llaha fi nnisaa ilaahay kaga baqda dumarka fainakum akhadtumuhuna biamaanat illah idinku waxaad ku qaadateen ilaahay amaanadiisa waاstaxlaltum furuujahuna bikelimat illah farjiyaalkoodii iyo xubnahoodana waxaad ku xalaashateen ilahay kelimadiisii walahuna calaykum waxay idinku leeyihiin risquhuna inaa masruuftaan wakiswatuna inaa radbeelkiisaan bilmacruuf si wanaagsan waxaa kaloo xadiis sugan rasuulka sala la alay slam la yidhi maxay tahay maa xaqu zawjati arajuli calayhi ninka xaaskiisu maxay xaq ugu leedahay tucimaha idaa acimti wuxuu uhi markaad wax quudataba waa inaad quudisaa waa inaad huwisaa markaaad adiguna wuxuwata ahrad beesho waxaa kaloo culimmadu ka soo ishtiqaaqdeen ama ka soo qaateen in nafaqadu ay ninka saaran tahay aayadda ilaahay leeyahay markuu aadam iyo xaawo la dardaarmayo ibliiska uga digaya falaa yukhrijannakumaa min aljannati fatashqaa ninka ibliis la yidhaha yuu jannada idinka saarin hadda labadoodii baa hadii waxaa leeyahay adan iyo xaawo yuu jannada ibliis idinka saarin oo haddii uu idinka saaro fatashqaa aadana waa dhibtoon aadana waa dhibtoon waa idin wada dhibtoon lama odhan waxa la yidhaha adigunbaa dhibtoon waayo adigaa nafaqadii iyo nafaqtaadii iyo teedii iyo carruurtii wixii o dhan ba adaa lagaa doonayaa marka halkaa laydin masruufayo ee wax walba ilaahay idin siiyey ha ka bixin haddii kale aadan waadaa baxargeli wey markaa saa daraaddeed ayay igu waajibay haddaba waxyaalaha zawjiyada ku waajibaya ama islaanta u waajibaya waa toddoba arrimood waa dacaam cuntadii udmi wixii lagu iidaamayana waa waajibaya ilan isagoo la cuni maayo la liqi maayo qaraxeen kiswadii weeyaan ahradbeelkii alatu tandiif dee wixii la isku nadiifinayay mataaculbeyt alaabtii guriga iyo sukna dee meeshii la gelayey iyo shaqaalihii ciddii u shaqaynaysay haddii dee gabadh aan shaqaysanayn ay tahay marka wuxuu sheekhu yidhi calaa muusiri ninkii hodanka ahaa lisawjatihi islaantiisii waxaa ugu waajibay kulla yawmin mar hadduu ninku hodan yahay uu wax haysto waxaa islaantiisa ugu waajibay kulla yawmin maalin la arko oo habeenka ka dambeeyaana la socdo muddaa acaamin acaam labadiisa cab labadiisa cab yacni mudku dee waa labada gacmood oo laysu geeyey mudgood muddaa acaamin markaa wuu tasniyeeyo waa labadii marka waa adigu laba waa adigu kiilow meelaas wey wa calaa mucsirin kii caydh ahaana mudun ka isagoo caydhayn waxba haysanina waxaa laga doonayaa un dee sacaba ma dhegle wa mutawasitin kii isagu iska dhexdhexaadka ahaa xagga hayntiisuna mudun wa nisfun baa laga doonayaa hortoo xagga kala tagga yacni midbaa kii loo saddexda ay u kala qaadeen waxay u cuskadeen liyunfiq duu sacatin min sacatihi ilaahay baa yidhi ha bixiyo ka loo waasiciye dee waxaa loo waasiciye waxaa ka bixiya baa ilaahay yidhi xaggan haddaba taqdiirkan ay u sameeyeenna waxay yidhahdeen kafaaradii un bay nafaqadani kala mid tahay oo dee kafaarada iyo tani mid waliba waa maal sharciga ku waajibay oo qofka dumadiisana ku sugnaada kafaare waxa ugu badanee ku waajibay miskiinka waa laba mud kafaarada xajka oo kale waxa ugu yaree ku waajibayna waa mud oo kafaaratu dihaarka oo kale mud bay ahay markaa waxay dhahen ka muusirka ah ee hodankaa waxaan saaraynaa intii ugu badnaydoo laba muda waa qadarku karayey ka mucsirkaana intii ugu yaraydoo muda dee kan dhexdhexaadkaana waa in labadaa dhexdooda la dhigaayo aan kaw sarreeyana la raacin ka hooseeyana aan la raacinin culimmada qaarkood waxay ayagu ku tilmaameen nafaqatu zawja inaanay muqadaro ahayna bilkifaaya ay tahay wixii yacni ku filan in ay tahay qadiimna sidaas ayaa imaam shaaficigu ku yidhi maxaa yeelay rasuulku wuxuu ku yidhi islaantii hinda ee tiri odaygu waa bakayloo wax na siin maayo nagu filana maxaanu yeellaa khudii maa yakfiiki wayakfii waladaki bilmacruuf wuxu uhi adiga iyo ilmahaagaba wax kugu filan qaata buy marka dheglay iyo muu qaadan intana iyagu yidhaahdeen muu odhanine wuxuu uhi wixii kugu filan uu qaado ama dheglay ha ka badato ama shan dheglay ha noqotee markaas sidaas ayaanay asxaab fara badan oo imaam shaafici uu leeyahayna ay ku tegeen sheekh adraci la yidhaah baa wuxuu yidhi anigu ma garanayo imaamkeenna buu ihi shaafici taqdiirkaa uu mudadka ku qadaray meel uu cuskaday ama cid uga horraysay ma garanayo buhi haddaan adab tuji aanan ka adabsanayna waxaan odhan lahaa sawaabku waxa weeye inay bilmacruuf kifaayo tahay unoo si macruufo wanaagsan in loo nafaqeeyo sidaasaa itibaac iyo markaa kudayashadiiba u dhow buu leeyahay lakiin madhabkan ka yar edabsanaya mudku haddaba xagga miisaankiisa waxa weeye boqol iyo saddex iyo toddobaatan dirham iyo dirham saddex loo qaybiyay meeshii weyan miisaankiisa nawaawi baa wuxuu leeyahay maya asaxu waxa weeye waa boqol iyo koob iyo toddobaatan iyo dirham toddoba loo qaybiyey saddexdii weeyaan buu leeyahay wa miskiinu zakaati zakada haddaba miskiinkeedu mucsirun caydh weeye waman fawqahu ka ka sarreeyaana in kaana hadduu yahay low kullifa muddayni laba mud haddii lagu kalifo rajaca miskiinan miskiin u noqonayo fa mutawasidun weeye wa ilaa haddii kale fa muusirun nin hodana weeye waxau sheekhu leeyahay zekada miskiinkeedii baabuzake miskiin baynu ku soo marnay miskiinkaasoo ahaa dee ninkaa maal haysta ama kasab karaya wixii u baahanaa meel ka dhacaya laakiin aan ku wada fillayn buu ahaa miskiinku marka wuxuu leeyahay sheekhu miskiinkii halka aynu ku soo marnay mucsirun halkan waa cayd halkan isagu waa cayd oo waxaa loo ictibaarinayaa uun dee taqdiirkaa dadka mucsiriinta ay leeyihiin oo karidda uu xataa ka sabakaraya icsaarka xagga nafaqada kama saaraysa bay yidhahdeen eg masalan qofku baabuzakaad waxaa u farqiya baabuzakaad hadduu kasab karayo sadaqadu umay bannaanayn laakiin halkan isagoo kasab karaya haddaanu haynin mucsir baa loo loo ictibaarinaya marka waxa cibaarada waxaa ka wanaagsanayd bay yidhahen isagoo yidhaha walmucsiru hunaa miskiinu zakaat ka caydhi halkan waa kii zakada xagga mucsirka ku ahaa waxau sheeku le waman fawqahu miskiinka kaka sarreeya miskiinka kaka sarreeya xagga nafaqo marka la joogo in kaana low kullifa haddii uu yahay hadduu yahay low kullifa haddii lagu kelifo inuu mudaynin infaaqa muddayn laba mud inuu bixiyo haddii lagu kelifo rajaca miskiinan miskiin hadduu noqonayo fa mutawasit ninkaasi mutawasit buu noqonayaa mar haddii labada mud aanu bixin karayna miskiin uu noqonayo oo masalan dee aanay kifaayadiisii aanay wada buuxinaynin wixii uu hayay ee labadaa mud ay ku adkaanayaan miskiin uu noqonayo mutawasit buu noqonaya wa ilaa haddii kale oonu miskiin ku noqonaynin fa muusirun muusir ayuu noqonaya nin hodana walwaajibu waajibku waxa weeye haalibu quuti lbeledi beledka quudkiisa ka u qaalibsan weeye qultu waxaa li nawaawi haddaanahay fain ikhtalafa hadduu iskhilaafo wajaba waxa waajibay laa'iqun bihi mid cunaba wa yuctabaru lyasaaru iyo wakayruhuba waxaa la filaya uluuca alfajri wallahu aclam waxau sheekhu leeyahay waxa waajibaya haddaba طacaamkan islaanta u waajibaya waa haalibu quuti lbeled beledka ay joogaan quudkooda ka ugu qaalibsan weeye quudkooda ka ugu qaalibsan weeye ee ugu xooga badan ee la quuto nawaawi baa wuxuu leeyahay haddaba haddii uu iskhilaafo haalibulquudki haalibu quutulbeledkii ayaa iskhilaafay haalibu quutilbeled ayaa iskhilaafay oo masalan ama haaliba ma jiro mid haaliba oo inta badan la quutaa ma jiro ama dee haalibka isticmaalo cidiba in mid bay isticmaashaa wajaba laa'iqun bihi mid ku cunama zawjka ayuun baa la siinaya zawjka u cunama ayuun baa la siinaya ee mid iyadoo u cunama leegi maayo hadduu ka u cunama mid ka sarreeyo cuna jiray dee lagu kelifi maayo hadduu mid ka hooseeyo isagu dee bakiilnimo ahaan u cunayena loo eegi maaye waxaa la eegayaa unka isaga u cunama xagga hodannimada iyo kayrkiiba wayuctabaru yasaaru wakayruhu macnaha inuu mutawasit yahay inuu cayd yahay duluuca alfajri waxaa laga fiiray xagga waaga dilaaciisa xilligaa waagu u beriyo ayuun baa la fiirin oo ama la odhanaya waa mucsir ama waa mutawasit ama waa muusir la odhanaya maalin kasta dee waktigii waajibtay wa calayhi waxaa ninkaa guudkiisa aday tamliikuhaa xabban inuu u milki siiyo isagoo firiya wakadaa taxnu iyo wakhabsuhuna isagaa lagu leeyahy ridiqiisii iyo dubiddiisii iyo fila saxeedaan qaban walow dalaba axaduma midkood hadduu dalbo bedela alxabbi hadduu dalbo lam yujbar lam yujbar ilmumtanicu kadiida la dirqin maayo ee fain actaadood hadday ka bedel qaadsa jaasi waa banaaya fila saxeed haddaan qabno ilaa khubsan aw daqiiqan mooyane calmadhabi haddaan qabano waxau sheeku leeyahay waxaa ninka lagu leeyahay tamliikuhaa islaantiisa raashinkeeda inuu u milkisiiyo xabban isagoo furiya maxaa yeelay dee sidaas ayaa u nafci badan iyadu say doontaasi ama ha ama firigiisa ha ku bixi say doonta ha tirahdeen waynu firi ahaan u siiyaa wakadaa sidaasaa ninka lagu leeyahay daxnuhu dee ridqidiisii iyo qooshidiisii waa khabsuhu iyo dubidiisii oo filasax haddaan qabano macnaa waxay leeyihiin qarashkeedii waynu bixiyaa qarashkii ku baxayay hadday makiinad la soo marinayo haddii meelaha lagu qooshayo haddii meelaha lagu soo dubayo ama isaguba dee ha qabto ama qarashkii ku baxayay ha bixiyo bay leeyihin fil asaxi asax haddaynu qabana bu sheekhu yidhi haddaba wuxuu sheekhu kaluu yidhi walow dalaba axaduhumaa midkood ayaa dalbay bedel alxabd firiga bedelkiisii buu dalbay masala ama kimiisaan ama qiima ayadii baa dalabtay oo tidhi anigu ma doonayo firigan iyo waxaanaad wadda eh anigu waxaan doonayaa iyadoo dee ama kimiisa baan doonaya ama qiimaheedi baan doonaya ninkina waa diiday zawjkii baa yidhi nahoo daqiiq ahaanta ku qabsay tihi maya ma aqbalaya firi baan ku doonaya lam yujbar ilmumtanicu ka diida la dirqin maayo ka diida midku doonaba ha ahaadee kaa bedelka firiga doonaya hadduu ninku doonayo firiga inuu isagu bedelkiisii bixiyo ayana firigii doonayso lagu qasbi maayo markaa inay qaadato waxaanaan firig ahayn hadday ayadii firigii diidantao isagii firigii bixinayana isna lagu qasbi maayo maxay waa midaan waajib ahayn wixii waajibkaa marka laga bedel qaadanayana waxa u shardiya in labada qof ay iskala raali noqdaan fain ictaadad buu ihi haddaba hadday ka bedel qaato wixii u waajibay ayay ka bedel qaatay si wax kala hadlaysay jaasi waa banayn fila saxi haddaan qabanno maxaa yeele waxay leen waa cunto ku sugnaatay dummadda oo qof leeyahay waa laga bedel qaadan karaa mar hadday isla raali noqdaan laakiin wuxuu leeyahay markaa shaygaa ay ka bedel qaadanaysaa waa inaanu dee shay rabowiya ahayn ilaa khubsan ow daqiiqan dee masalan kimistii iyo daqiiqdii mooyaane oo jinsiya fala yajuus ma banaana calamadahayd markaa jinsigiisii in laga bedel qaataa ma banaana ilain riba ayaa soo gelayseen taaniga madhabka ka hor jeedana wuxuu leeyahay may way iska bannaan tahay oo dee mar hadday marka horeba mudanaysay firina ay mudanaysay hagaajintiisa iyo ridqidiisa iyo wixii ka dambeeyena ay mudanaysay de hadday wixii sidii ku qaadato dee xaqeedii bay qaadatee bedelkiisii may qaadan bay leeyihin walow akalad macahu hadday ninkii la cunto raashinkii halalcaadadiisii caadaha hadday ula cunto saqadad nafaqatuhaa waa dhacaysaa fil asaxi haddaan qabanno qultu waxaan idhi nawaawi haddana ilaa an takuuna hayra rashiidatin midaan rashiidaha inay tahay mooyaane walam ya-dan waliyuhaa weligeeduna aanu idnin mooyaane waxau sheekhu leeyahay islaantii dee waxay lahayd in raashinkeedii la siiyo haddaba wuxuu leeyahay haddii ay meel intay iskaga wada karsadaan akalad macahu calaa caada ay iskala cunto iyadoona isagii waxba aanu milkisiinna odhan naabal iyo guddoonna aanu odhan waxa kalena aanay ka bedel qaadanin ayado ayay la cunta saqadad nafaqatuha fil asax dee nafaqadeedu waa dhacaysaa ilaa iyadu waxay cuntaa unbay doonaysee mar hadday la cuntay nafaqadeedu waa dhacaysaa bay yidhahdeen maxaa yeele waktigii dee rasuulka iyo wixii ka dambeeyeyba sidaas unbay markaa reeruhu wada yeeli jireen mid markaa tidhi anigu dee watanaynu wada cunnay adaa lahaaye aniga taydii keenna hore looma arag taani waxay leeyihiin qowlka asaxa imika ka hor jeeda wuxuu leeyahay ma dhacaysa nafaqadeed tan isagaa tabaruc ku sameeye oo iska siiyey intane iyada inteedii in gacanta loo geliyo la milkisiye e waa doonaysa nawaawi ayaa haddaba wuxuu leeyahay halkaa ilaa an takuuna hayra rashiida inay tahay mid aan dee toosnayn mooy masala waaba mid yar ama waa mid safiihaadahoo aan hagaagsanayn walam ya'dan weliyuhaa weligeedna aanu odhanin la cun iyadina waa rashiida maaha oo ama waa mid yar ama waa mid safiihe ah weligiina ma odhanin la cun markaa falaa tasqudu nafaqatuha jisman khilaaf la-aanba nafaqadeed markaa ma dhacayso hadday la cunto wallahu aclam waxaa laga doonaya de inuu intay firigeedii siiyey intana hor ilaahay un bay u tegi wayajibu waxaa waajibaya udmu haalibilbeledi beledka haalibkiisa yidaankiisa ayaa waajibaya wadalika misaal ka zaytin iyo wasamnin subag iyo saliidi wajubnin iyo canaalafji watamrin wayakhtalifu bilfusuuli fasalada ayaanu isu khilaafaya wayuqadiruhu waxaana qadaraya qaadim baa biijtihaadii ku qadaraya wayufaawituhu waanu kala tegsiin bayna musirin ninkii hodanka iyo wakayrihi walaxmunna wuu waajibayaa oo yaliiqu biyasaarihi hilibkii hodannimadiisa u cunama iyo waacsaarihi caydiisa kacaadati lbaad ee walow kaanad hadday tahay taakulu lkhubsa kimista waxdahu keligii mid cuntaa wajabal udmu idaankina waa u raacayaan waxau sheekhu leeyahay waxaa kaloo waajibayaa iidaankii halkaasi raashinkiiba waa dee raashinkii isagoo burburan salliqi maayo firigii wax la raaciyaa loo baahan yahay markaa wuxuu sheekhu leeyahay waxaa zawjadii u waajibaya iidaan baa u waajibaya iidaankiina waa udmu haalibilbeledi dee beledka iidaanka u qaalibka haddii saliid iyo hadday subagta iyo hadday wax kala tahayba waxa u qaalibka dadku ku idaantaanuba waajibi waa maxay ka zayti waaba saliidi wasamnin subagi wa jubnin haddii dee caanaha la fadhiisiya un lagu darsado wa tamrin haddii timir lagu darsado wacaashiruuna bilmacruuf ilaahay wuxuu si wanaagsan ula dhaqma dee raashin aan ud iidaan wadanna hungurigaba ka degi maayo saa daraaddeed buu waajibay daba wuxuu leeyahay sheekhu wayakhtalifu iidaanku wuxuu isku khilaafaa bilfusuli fasallada fasal walba wixii u cunamaa ayuunbaa laga doonayaa